halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan washington
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso labaiyo labaatanka bisha juun sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mida warbixinaynu ku eegayno shaqaaqooyin amaba shaqooyinka baarlamanka soomaaliya oo la sheegay in aanay mudanayaashii baarlamaanku ka soo xaadireen kalfadhiga
taan wada ogsoonahay golaha shacabkan tiradooda laba boqol toddobaatan iyo shan oo lagu daray hal laba boqol toddobaatan haddii konton laga jaro laba boqol toddobaatan iyo waxa soo haraayo waa laba boqol labaatan iyo lix xubnooda soo haraayo in boqol soddon isagaal ay soo xaadir weyso oo baarlamaanka la furmaa golihii shacabka la furmi waayo wax saxa ma ah sidoo kale waxaad maqli doontaan al-shabaab oo weerar ku qaaday tuulo sagaashan kilomitir u jirta magaalada gaarisa
meesha askarda horta yaa joogto oo oo u xilsaareed xagga maxaa la jiray nabadgelyada in muddo dheer wakhti dheer bay joogeen maadaama adiga weerarka u dhacay askartii iyo ayakii baa xogaa isyargaleen oo in wakhti bay isku wadeen risaaseen bay isku wadeen marka dambe waxaa suurta gashe nimanka askarta laftarkooda inay niman aada u yar bay ahayn inay meesha ay dib oga baxeen
waxaa kaloo aad maqli doontaan soomaaliya oo ay ka bilaabantay tallaalka ololaha tallaalka cudurka daacuunka sidoo kale barnaamijyadii caweyska washington iyo martida mikrofoonka ayaad maqli doontaan iyo warar kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
isku horimaad u dhexeeya ciidamada nabad sugidda soomaaliya ee ku sugan gobolka galmudug iyo maleeshiya beeleed ayaa ka dhacay daanta koonfureed ee magaalada gaalkacyo shaqaaqadan ayaa labada dhinac dhexdooda waxa ay ka sababtay hal askari oo dhintay iyo dhaawaca laba ka tirsan maleeshiyaadka ee ciidamada isku dhaceen waxaana isku dhacaasi uu ku yimid kadib markii ciidamada nabad sugidda oo waday howlgallo lagu sugayo amniga koonfurta gaalkacyo ay koox maleeshiya beeleeda oo waday gawaadhida dagaalka loo diiday in ay maraan waddo ay ciidamadu xidheen ciidamada niisa qaybta galmudug ayaa xidhay wadooyinka halbowlaha ah ee magaalada gaalkacyo dhex mara waxaana ay ciidamadu baadhitaan ku sameynayeen dadka lugeynaya halka gaadiidkana aan loo ogolayn inay adeegsadaan wadooyinkaasi xidhan howlgalladan lagu sugayo amniga ayaa bilowday kadib markii dilal isxixiga ee ka dhaceen koonfurta magaalada gaalkacyo kuwaasi oo loo geystay saraakiil ciidamada ka tirsan dad rayida iyo weliba sarkaal ka tirsanaa shaqaalaha qaramada midoobay kuwaasi oo qaarkood ay sheegeen in ay ka dambeeyeen ururka al-shabaab dadka waddanka mauritaniya ee galbeedka afrika ayaa maanta codkooda ka dhiibtay doorashada madaxtinimada iyadoo durbaba ay mucaaradka sheegeen inay arkeen calaamado muujinaya isdabamarin madaxweynaha uu wakhtigiisa dhammaaday maxamed weled cabdilcasiis ayaa ka digay xasilooni darri haddii aanan la dooran musharaxa uu taageerayo oo ah jenaraal maxamed weled khaswaani oo horey uga tirsanaa militariga doorashadan ayaa la rajaynayaa inay markii ugu horreysay horseedo in hogaamiye afgembi ku qabsaday xukunka uu si dimuqraadi ah uu ugu wareejiyo madaxweyne ay shacabka soo doorteen jenaraal khaswaani oo ah labaiyo lixdan sano jir ayaa loo saadaalinayaa inuu doorashada ku guuleysto waxaa la tartamaya lix musharax oo kale oo uu uga cadcad yahay cabdulaahi walad fataax natiijada hordhaca ah ayaa la filayaa inay soo baxdo isniinta
inta la xaqiijiyey labaatan qof oo tahriibayaala ayaa gaadhay jasiiradda lambaduusa ee dalka talyaaniga shalay jimcihii muhaajiriintan ayaa la sheegay in ay ka tegeen dalka tunisiya waxaana laga soo dejiyey dooni yar oo siday waxaana lagu wareejiyey dooni kale oo ay leeyihiin ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka talyaaniga halkaasi oo loogu geeyey jasiiradda sicels gelinkii dambe ee jimcihii shalayto ayaa dad ku sugnaa kiniisadda ku taala jasiiradda sicilian ayaa dadkii muhaajiriintaha u qeybiyey bustayaal dhaxanta lagaga qabto iyo sidoo kale agab kale oo ay u baahnaayeen iyagoo u muujiyey niyad wanaag iyo soo dhoweyn markabka ayaa weli ku xanibnaa jasiiradda lambaduusa markii laga soo badbaadiyey saddex iyo konton qof oo muhaajiriina oo la socday kuwaasi oo gaadhay iyaguna ah labaiyo tobankii bishan juun halkaasi oo uu marayay markabku meel qiyaastii toddoba iyo afartan utikal mayl u jirta xeebta suwiya ee dalka liibiya waxaana loo diiday inay dekedaasi ku xidhaan toban kale oo muhaajiriin ah ayaa iyaguna la sheegay in mas-uuliyiinta talyaanigu ay ka soo dejiyeen doonii ay ku xanibnaayeen islamarkaana loo gudbiyey cusbitaalada si loo siiyo adeeg caafimaad dowladda ruushka ayaa sabtidii maanta ah ku dhawaaqday in laga bilaabo sideedda bisha soo socota ee juulaay aysan diyaaradaha dalka georgiya ku duuli karin hawada ruushka hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii uu madaxweyne valadimir putin uu ka mamnuucay diyaaradaha ruushka inay galaan hawada waddanka georgiya oo ah dal u janjeera dhinaca reer galbeedka war ka soo baxay waaxda gaadiidka ee ruushka ayaa lagu sheegay in sababta uu ruushka uu u qaatay tallaabadani ay tahay sababo dhinaca ammaanka hawada ah aqalka looga taliyo ruushka ee kremlinka ayaa isna maanta sheegay in mamnuucista shirkadaha duulimaadka ee georgiya ay salka ku hayso waxay ku sheegeen xaqiijinta ammaanka qaranka ruushka iyo in dhulka iyo hawada ruushka laga ilaaliyo kooxo dembiilayaal ah moscow ayaa sidan oo kale diyaaradaheeda uga joojisay georgiya intii lagu guda jiray dagaalkii ruushka iyo georgiya ee bishii agost ee sanadkii labada kun iyo sideedii dagaalkaas ayaa salka ku hayay muranka ay labada dhinac ay ku muransan yihiin gobolada abkhaziya iyo south ossetia
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aynu ku bilowna ee maleeshiya la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab ayaa xalayto weerar ku qaaday saldhiga ay ciidamada booliiska ee kenya ku leeyihiin tuulada yubis oo magaalada gaarisa u jirta sagaashan kilomitir kooxdaasi ayaa la wareegay saldhigga tuulada sidoo kalena waxaa la sheegay inay gubeen anteenayaashii amaba warlaliskii shirkadda isgaadhsiinta ee safaricom waxaana ay sidoo kale daawooyin ka rarteen xarumaha caafimaadka ee ku yaala tuuladaasi wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa arrimahaasi ka waraystay xuseen xalane amaba xasan xalane oo ah mudanaha laga soo doorto tuuladaasi yubis ee u dhow magaalada gaarisa
niw dhacdada way jirta say waxa u dhaceenba horta alxamdulilah hadda waa nabadgelye baa ka jirto wakti dambe ayaa koox un hadda aan u aragnay inay iska argagixisa ahayd ayaa meesha imaaday soo weerartay meesha askarba horta yaa joogto oo oo u xilsaareed xagga maxaa la jiray nabadgelyada in muddo dheer wakti dheer bay joogeen maadaama adiga weerarka u dhacay askartii iyo ayakii baa xoogaa isyargaleen oo in wakti bay isku wadeen risaaseen bay isku wadeen marka dambe waxaa suurta gashe nimanka askarta laftirkooda inay niman aada u yar bay ahayen inay meesha ay dib oga oga baxeen marka isrisaaseyntaasi kadib ma jiraan wax khasaare ah oo dadku deegaanka ay kuu soo sheegeen ama ad ka warhayso oo labada dhinacba ama dhimasho ama dhaawaca maya hadda wax oo aan ka warhayno oo dhaawac ama dhimasho ee ma jirto nimanka askarta nabad nabad bay qabaan oo hadda wax gaari ma laha dadkii meesha deegaankana wax wax gaaro oo hadda dhaawac ama ama dhintay oo risaastii iyo xabadeentii meesha ka socotay ee wax ku gaari ma jirto waa tahay deegaanka haatan khadka waa ka maqan yahay oo waxaa jirto in naloo sheegay in anteenadii safaricom ay dab dabada u qabadsiiyeen arrintaasi maxaad nooga biirin kartaa
arrintaas way jirtaa hadda dhow waxaan wala hadalnay jiefka meesha joogay jief kusow nin ay yidhahdaan wala hadalnay siduu ii sheega oo hadda oo saxda ahna waxa weeye birta dhan dhulkay taallaa suu ii sheegay birta dhan hadda lagu heedo dhanna hataa banaankay usoo baxduu dhe macnaa wax oo macnaa jirta hataa ma afartii lugood oo dhan baa kor u taagaysaa saas awgeed marka network meesha kama wajir karo ma macquulgal maaha inuu networku meesha uu ka jiro waa tahay marka nimankan aad u tuhunsantihiin inay shabaab yihiin in dhawaaleed baa dhacdooyin kala duwan baa jira gobolka ay ka geysanayeen dowladda ma ku wargeliseen oo ma ka warhayseen ama xooga ma ka helayseen idinku
horta dowladda ayaka ayaa naga intelligence badan warkao dhan way un haysay laakiin sidaan hadda aaminsanahay aniga laftarkeyga hadda waxaa eedda saaraya dowladda sababta ah meesha horta askar badan baa joogtay askarta ayaka e waxaa hadda war igu soo gaareen inay kala maqnaayeen oo dad yar waxaa meesha jooga dad yar ay ahayn oo nimankii dhan fasax ay kala aadeen hataa ninkii meesha u xil saarnaa laftarkiisa inkastoo haddii dhib oo xagga cidda eg uu ka jiray balkiisa macnaha ciddiisa oo xogaa yar xanuun lagu sheego uu u aado fasax uu ku maqnaa laakiin nimanka kale inaysan gacan lagu haynin oo niman yar keli ay joogeen arrintana muddo yar socotay in wakti baa nimankan meel lagu sheegay marka dowladda horta waxay ahayd inay isdiyaariso meesha keli oo ay u socdeenna waa yumdis oo hadda birtaas ayada bay u socdeen nimanka go-aankooda wuxuu ahaa inay birtaas ay baabi'iyaan ma u soconin dad kale inay laayaan ama dhib kale inay keenaan ma u soconin waayo waad garanaysaa meeshay tagaanbo birta ayay bartilmaameys ayay ka dhigtaan oo ay bartilmaameystaan marka waxaan hadda eedda saarayaa dowladda in oo macnaha shaqadii loogu talagalo oo inay nabadgelyada sugto oo weli meesha anaga hadda aan joogno waa meel xuduud ah in askar ay joogto askartiina waktiga hataa ay soo bixi laiska warhayin askartiina askar aada u tiro badan ee tahay laiska imaado xitaa heymadahoodii lagu gubo meesha cisbitaalkii intii gudaha loo gala daawadii laga aruursade xitaa cisbitaalkii daawadii ka aruursadeen waa wax oo macnaha hadda macquulad la ahayn waa tahay wararka lugtaynu helayna waxay sheegayaan in risaas iyo qoryo la furtay adigu warkaasiba kusoo gaaray
aniga hadda warka saxda ah haya waxaa weeye inay qori meesha ku gubeen laakiin ay u suurtagelin inay meesha amriga ay galaan oo macnaha guryaha risaasta askarta ay ugu jireen askarta laftarkooda aad bay u dadaaleen oo wayba yaraayeen laakiin way dadaaleen oo in badan bay iska difaaceen nimanka hadda waxaa war hadda igu soo gaaray in dhakhtarkii meesha jooga asaga laftarkii dadka carari uu ku jiray dad fara badan ay kala maqnaayeen laakiin hadda kudii jabiga wuu degan yahay wax dhibi ma jiro wax dhintay ma laha dadki wixii maqnaa waa la hela way imaadeen askarta laftarkooda markooda duurka ay kala galeen hadda wakti dambe way soo laabteen wax qori oo la qaatay oo hadda xaqiiqa oo aan hayno ma jirto aniga ma garanayno qoryaha ay haysteen askarta intay tahay balse in guri inay qori la gubay waa la sheegay oo qoriga meesha uu ku gubtay in isbitaalka la gale oo daawada isbitaalkii xitaa biyaha dadka lagu xiro oo micnaha kulkooska ee meesha ay ku cabeen nimanka iyadana waa war nin soo gaaro oo hadda la hayo asagana xaqiiqa ah waa tahay waa tahay dhacdooyinkan way degaankaaga way kusoo noqnoqonayeen oo ma aha markii ugu horreyso dhacdo noocan oo kale ka dhacdo maxaad is leedahay mudane waa xal waara ayaa lagu gaari karaa
horta miyo arrintan ayada e waxay u baahan tahay dowladda sare baa horta yaa gacan haynta macnaha markii la dhaho security-ga dowladda sare ayaa ka saaran tahay shil ayay ka saaran tahay in badan ayaan la kulanay in badan ba arrintan ayada ee oo haylan laakiin waxaan aragnay inay dowladda sare ay dhaqdhaqaaq ay samayneyn oo xitaa hataa askarteeda meesha joogtay askar hataa plan garaysan oo waktiga xitaa wax la sheego war iska haynin barkooda iska maqnaanaayeen barbal meel iska aadayen niman horta meel halis ay joogaan inaysan ahayn ba hadda ayaan aniga noo soo baxday tuuladaas waxaa ku dhow tuulo ay dhahaan fafi center waa waagi hore waa kii dad lagu galay dad baa lagu dilay nin macalin baa lagu dilay birti baa lagu lagu lagu qaribay dowladdii meeshaas ayada hadda ka hore saldhig askar bay ahaan jirtay dowladda dhowr jeer baa u qaylino waxaan dhanay askar ku filan meesha la keeno
xalka ma ciidan in meesha la geeyaa iswaa in wada shaqayn dadweynaha iyo dowladdu ay sameeyaan waayo dadkan halkan hadda dhibaatada ka geysanaya shaki kuma jiro inay dadku ku dhex nool yihiin oy la daris yihiin soo maaha
horta ma dhihi karno dadkay ku dhex nool yihiin dadka xuduudkii baa horta dheereen oo amuma ma naga dheer waa meel laga soo tilaabi karo wakti walba laakiin waa dad laga warhayni karo waayo hadda dadkan bil hadda dhexdeeda waxaa lagu sheegay meel la dhaho wilmariir baa lagu soo sheegay dadkii deegaanka umaana soo sheegay marka waxaa la rabay waxay dadweynaha soo sheegaan dowladda inay si dhab eh oo u qaadato oo amniga u istaagto oo ayada iyo dadkeedaba ay ilaalitaan ay ku samayso laakiin tii way suurtagal waysa
kaasi wuxuu ahaa xasan xalane oo ka mid ah mudanayaasha laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo wariyaha v o e da ee gaarisa maxamed faarax shire uu warramayay halkaad kala socotaana waa v o e washington fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o e washington soomaaliya waxaa maanta ka bilowday mid ka mida ololayaasha ugu ballaaran ee dhinaca talaalka talaalkaasi oo ah talaalka cudurka daacun caloolaha oo caruurta afka laga siinayo waxaana warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo haya nuur xasan nuur mahadsanid zahra ololahan oo socon doona ilaa iyo siddeed iyo labaatanka bishan juun ayaa laga fulinayaa meelaha halistooda amni ay xooggan tahay ee soomaaliya iyadoo laga tallaalayo in ka badan lix boqol iyo konton kun oo qof oo da-dooda ay tahay hal sana jir iyo wixii ka weyn ujeeddada ololahan ayaa ah in la cirib tiro halista daacuunka uu ku hayo dadka nugul iyo si looga hortago dilaacista cudurkan oo soomaaliya kusoo noqnoqday mas-uuliyiinta caafimaadka ee soomaaliya iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa iska kaashanaya ololahan iyadoo maalgelintiisuna ay bixinayaan sanduuqa badbaadada caruurta ee unisef hay-adda tallaalada caalamka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano g a v i iyo hay-adda ka hortegista cudurka kalooraha ee loo soo gaabiyo g t f c c ma ahan in ay cidi u dhimato cudurka daacun caloolaha qarnigan koob iyo labaatanaad oo aan haysanno tallaal jaban oo si fudud wax loogu daweyn karo waana mas-uuliyadna wada saaran in aan nolosha dad badan ka badbaadinno cudurka gaar ahaan soomaaliya sidaasi waxaa yidhi doctor mamanuur raxmaan maalik wakiilka w h o ee soomaaliya inta uu socdo ololahan oo laba wareeg ah ayaa dadka tallaalka bixinaya waxa ay guri guri ay u garaaci doonaan lix degmo oo kale ah degmada helwa kaxda xamar jajab oo gobolka banaadir ah degmooyinka balcad iyo afgooye iyo sidoo kale deegaano ka mid ah gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo magaalada kismaayo oo ku taalla jubbada hoose waxaana boqol laba iyo tobankii qof ee ka mid ah shaqaalaha tallaalka loo qorsheeyey inay tallaalaan qiyaastii boqol iyo konton qof maalintii waxaa ololahan ka qaybgalaya boqol lix iyo labaatan qof oo kormeeraya iyo laba boqol toddoba iyo toban qof oo abaabulaya bulshada si tallaalka ay u aqbalaan una sharaxaya faa'iidooyinkiisa wasiirka caafimaadka ee soomaaliya dhokhtar fawsiye abikar nuur ayaa sheegtay in cudurka kalooraha uu ka mid yahay afarta cudur oo halista ugu weyn ku haya shacabka soomaaliyeed
mahadsaned nuur xasan nuur oo warbixintaasi inoo soo koobaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington
baarlamaanka soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey wajahayay xaalad adag oo kasoo wajahday soo xaadirad la-aanta tirada mudanayaasha uu u baahan yahay in ay fadhiga ay soo fadhiistaan guddoonka baarlamaanka ayaa sheegaya inay arrintani ugu wacan tahay qaar badan oo xildhibaanada ka mid ah oo aanan dhowrin xer hoosaadka baarlamaanka fadhiyada baarlamaanka ee kooram la-aanta u baaqday ayaa waxaa ugu dambeeyey kulan uu saaka baarlamaanka uu yeelan lahaa warbixin arrintaas ugu saabsan waxaa muqdisho ka soo diray waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle xildhibaanada golaha shacabka ayaa ah laba boqol toddobaatan shan lagu daray xubin sharafeed madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud taasi oo tirada ka dhigaysa laba boqol toddobaatan lix xildhibaan sida uu qabo xeer hoosaadka golaha waxaa hal mar fasax heli kara konton xildhibaan siduu fiyooda u sheegay guddoomiyaha guddiga xeer hoosaadka xildhibaan maxamuud macalin yaxye marka laga hadlayo wuxuu qorayaa in golaha shacabka uusan ka maqanaan karin xildhibaan konton xildhibaan wax ka badan fasax aysan aadi karin bisafa sharciya ama sharci la-aan wax ka maqanaan kara ma jiro duruufo gaara ayaa jiri kara qofku wuu jirin karaa arrimo faamili ayaa jiri karo marka la isku dardaro konton xildhibaan ka badan inaysan maqnaan karin saan wada ogsoonahay golaha shacabkan tiradooda laba boqol toddobaatan iyo shan oo lagu daray hal laba boqol toddobaatan haddii konton laga jaro laba boqol toddobaatan iyo waxa soo haraayo waa laba boqol labaatan iyo lix xubnoodaa soo haray marka suurtagal ma ahan in lagu waayo laba boqol labaatan shan in boqol soddon sagaal ay soo xaadir weyso oo baarlamaanka la furma golihii shacabka la furmi waayo wax saxa ma ahan marka dhaliisha oo dhan waxay ka taagan tahay ku dhaqan la'aan xeer hoosaadka golaha shacabka xildhibaanada golaha iyo qaar ka mid a howlwadeennada ayaa u sheegay v o a in xildhibaanada yimaado golaha ay u dhexeeyaan boqol konton shan ilaa boqol iyo siddeetan xildhibaan ilaa mararka qaarkood waxaa dhacday boqol iyo siddeetan markay ugu badnaata ayuu gaaraa laakiin inaha adigu hadda ka hadlaysid boqol iyo konton boqol iyo lixdanka meelahaas ayuu baleeyahay laakiin aniga sabab intaa keliya u timaaday ima muuqato waa in xildhibaanada golaha shacabka mas-uuliyad ay qaadeen ay ummaddan u qaadeen waa in wakhtigii loogu talagay ay ku yimaadaan haddii ay imaan waayaan gudoomiyaha golaha shacabka waxaa laga doonayaa iyo guddoonkiis guud ahaan inay ku xisaabtamaan xildhibaan caydaruus cigi ayaa ku dhaliila xildhibaanada gudasho la-aanta shaqada laga sugayo maanta rabaabartan aan u mariyo dadka soomaaliyeed kulankaa koorumkaa maanta xidhin waaye golaha shacabka oo kalfadhigii shanaad kulimadiisii dhexe ah waxaan leeyahay runtii koorumkaa buuxsami waayo waa ceeb golahu ceeb ku tahay xeer hoosaadku habraac buu leeyahay loo maro xildhibaanka maqnaada xildhibaanka waajibkiisa gudan waaya ilaa ay ku gaadho xeer uu xilwaayis xildhibaanku ku gaadhi karo walaalayaal dalkani waa dal tabcaana waa dal adduunkii o dhan ka tegey waxaa la rabaa inaynu ka daba tagno adduunyada adduunyada kama daba tegi karno innagoo dhutinana kama daba tegi karno adduunka waxaan ka daba tegi karnaa innagoo oo ordanna orodku wuxuu noqonayaa markaas inaynu kulammada soo xaadirno orodku wuxuu noqonayaa in ajandayaasha maalinlaha ah aynu ka doodana ay noqdaan qaar fara badan wakhtiga aynu golaha siinaana noqdo muddo dheer uu noqdo oo runtii dadkan loo shaqeeyo xildhibaan sakariye xaaji ayaa sheegay in xildhibaanadu ay matalaad u yihiin shacabka soomaaliyeed ayna ku qaataan guna lacageedkaay ku shaqeeyaan muhiimna ay tahay inay gutaan waajibka laga sugayo idiin sheego saakay waxaanu nimid barlamaankii barlamaankii waxaa dhammaan waayey nasaabkii ama intii uu ku furmi lahaa waana markii saddexaad baan u malaynahayaa wiigga kan barlamaankaana wuxuu wakiil ka yahay shacbiga soomaaliyeed oo dhan labaatan malyan buu wakiil ka yahay duruufta dalku marayo waad ogtihiin in shacbiga soomaaliyeed mushahar laga qaato ama allowances laga qaato gudno laga qaato oo aan la soo xaadirin ninkii qofkii ku maqan xildhibaankii ku maqan shaqo ama cududaar ama fasax waa meeshiisa wax soconaya maaha waxay noqonaysaa mas-uuliyaddii loo idmaday barlamaankan inuusan ka bixin bay noqonaysaa gudoomiyaha guddiga khayr-hoosaadka golaha maxamuud macalin yaxya ayaa u sheegay v o a in muhiim ay tahay in la raaco khayr-hoosaadka golaha u yaal dhaqanla'aan xeer hoosaadka golaha shacabka haddii xeerkaa siduu yahay loo dhaqangeliyo ay xildhibaanadu ilaaliyaan waxaan isleeyahay mushkiladdan way xallismaysaa hadday ilaalin waayaanna ay ku dhaqmi waayaan qofka fulintiisa iyo ilaalintiisa laga rabo waa guddoomiyaha golaha shacabka asaga ayaa la rabaa inuu ilaaliyo kula xisaabtamo marka qof bilaamicna isaga maqanaan kara golaha shacabka ma jiro marka waxaan isleeyahay haddii xeerka iyo sharciga loo soo noqdo mushkiladdan way xallismaysaa mar walba oo fadhiga u baaqda kooram la-aan guddoonka golaha ayaa calaan dusha uga tuuro xildhibaanada ka maqan fadhiga waxaana ugu dambeeya fadhigii maanta wakhtiga uu qorayay xeer hoosaadka golaha shacabka waa la joogaa kooramku wuxuu marayaa boqol labaatan iyo saddex sidii hore aan ku ballannay xeer nidaamyaasha waa inay u gudbiyaan guddiga anshaxa liisaska ay hayaan wax horaan u xaadirnay wax la xaadirinayo ma jiraan waana la og yahay markaan xaadirin uma baahnayn waxay u baahan tahay ficil marka waxaan amraynaa nidaamyaasha inay ku wareejiyaan liisaska ay hayaan guddiga anshaxa maadaama kooramka uusan dhammayn fadhiga annaga ma furmin sidaa daraaddeed waa kala tegaynaa insha allah xildhibaankii ka maqnaada golaha laba kal fadhi wuxuu weynayaa xubinimada golaha shacabka sida uu qorayo khayr-hoosaadka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
waa hagaag dhegaystayaal haatana ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa istuudiyaha v o wda london noogu soo diyaariyey wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa jawaahir daahir yuusuf oo ah guddoomiyaha golaha qurbajoogta soomaaliyeed iyadoo dhowaana lagu soo gebagabeeyey shirkii qurbajoogta magaalada istanbul ee dalka turkiga kusoo dhowow marka hore barnaamijka jawaahir waa ku salaamay ridwan adigana aad baad ugu mahadsan tahay waktiga maaragtan aadna siiseen adaad tihiin xafiiskiina maaragtan oo v o a ga qeybta yurub ugu horeyn n bal waxaad sharaxaad ka bixisaa shirkii lagu soo gebagabeeyey istanbul ee qurbajoogtu ay isugu yimaadeen waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga hadlay sanadkan shirka maarkanoo golaha qurbajoogta soomaaliyeed oo maanta lagu qabtay istanbul sidaad og tahayba waxa weeyaan kuna soo dhammaaday bisha maaragtay toban iyo toddobadeedii waxyaabaa tiro badan baa looga hadlay laakiin mawduucyada shirka waxay ahaayeen afar ayay ahaayeen ay ka mid yihiin dhalinyarada muxuu ahaa deegaanka dib u heshiisiinta mujtamaca iyo muxuu ahaa ganacsiga afaras qodob ayaa ugu muhiimsanaa waxyaabihii looga hadlayay shirka wuxuuna ka koobnaa maaragtino dad khibrado kala duwan leh oo maaragtay mawduucyadaas waliba gaarka ah si gaara ay ukhuseyso ugu takhasusay waa garta oo adduunkiyada maaragtino dacleeda ka wada yimid Mm.
iyo workshopyo maaragtino ayadana maaragtino si hoose loogu sii gudagalay oo maaragta mawduucyada lagu qaada dhigayay marka runtii waxyaabo aada aada u badan oo maaragtino ayaa ayaa ayaa kasoo baxay ay kamid yihiin maaragtay ganacsiga een, sida maaragtay waxyaabaha la isweydiiyey kamid tahay maaragtay soomaalida ama ha ahaato een, sidee bay maaragtino een, waxyaabaha ay soo saarkooda wax soo saarkooda ay u suuqa geyn karaan okay sidee bay maaragtino ay ganacsatada kale ee adduunweynaha ama gaar gaar ahaan een, turkiga ay iskula shaqeysan karaan sidee maalgashi maalgelin ugu sameyn karaan een, een, siyaado ah wadanka gudihiisa waayahay eh, su- su-aalaan kaa weydiin doonaa guud ahaan waxyaabaha laga hadlayay iyo arrimaha dee muhiimka ah marka laga hadlayo dib u heshiisiinta iyo eh, dhibaatooyinka guud ahaan dalka ka jira laakiin yaa ka soo qayb galay markaad eegto sanadkan shirka oo la dhihi karaa een, waa hebel iyo hebel waxyaabaha inta badanna ay diiradda saarayeen maxaa ka mid a dadka shirka isugu yimid runtii waxaa kasoo qayb galay dad aada u fara badan baa kasoo qayb galay laakiin dadka hadda ugu waaweynaa kasoo qayb galay waxaa kamid ah maaragtay een, een, ra-iisul wasaare ku-xigeenkeena ee maaragtay soomaaliya een, mudane mahdi ee maxamed guuleed waxaa kasoo qayb galay een, wasiirka muxuu ahaa een, arrimaha maaragtino gargaarka degdega ah muxuu ahaa wasiir xamse waxaa kasoo qayb galay een, muxuu ahaa dhinaca turkiyana waxaa kasoo qayb galay runtii isagana maaragtay ee, wasiir ku-xigeenka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga Mm.
Een, madax kaloo tiro badan oo maaragtay iyadana ka socotay een, dhinaca turkiga dhinaceena maaragtay oo xildhibaano badan ayaa kasoo qayb galay waxaa kasoo qayb galay soomaali ganacsato muxuu ahaa aada u fara badan waxaa kasoo qayb dhalinyaro soomaaliya oo runtii aada u fara badan oo ka kala yimid adduunka hadday tahay yurub muxuu ahaa maraykanka australia carabaha asia africa xataa Een, waxaa kasoo qayb galay muxuu ahaa een, dad iyaguna maaragtay oo dhinaca academiga een, een, oo ku takhasusay arrimahaas khaaska ah oo Mm.
shirka runtii looga hadlahayay Een, ay kamid yihiin siyaasiyiin ayaa kasoo qayb galay ay kamid tahay gabadha tanaada maaragtay inkastoo maaragtay diyaaradii runtii ay kasoo tagtay oo waqti dambe ay timid een, aan ku casuunay een, muxuu ahaa een, xildhibaanadan maaragtay een, magaalada minnesota u qaabilsan maaragtay u fadhida een, guriga hoose marka runtii dad aada aada u Waa tiro gartay.
badan ayaa kasoo Waa qayb galay gartay.
ilaa boqol iyo toddobaatan ee qof waa gaarayay markii waa markii saddexaad oo een, shirka qurba joogta aad qabataan adigana dabcan een, hadda guddoomiyaad u tahay golahan waxyaabaha la taaban karo ee dadka qurba joogta a is leedahay dalkii waa ay kusoo kordhiyaan maxaa ka mid ah tusaale ahaan hadda markaan ka hadleyno een, dadka kasoo qayb galay kasoo kow dalka dhibaatooyin dhinaca abaaraha ka jira eh, colaadaha ka jira mararka qaarkood dhalinyaro fara badan fursada ma haystaan marka qurba joogta waxyaabaha la dhihi karo ee la taaban karo ee dalka ay kusoo kordhiyaan maxaa ka mid ah runtii qo- een, een, qurbo joogta yacni waxa ay dalka ku soo kordhiyaan aada bay u fara badan tahay Een, marka ugu horreysa haddaan tusaale ahaan ku siiyo waxa weeyaan marka la fiiriyo hay-adaha caalamiga ah ee soomaaliya muxuu ahaa taageera Mm.
marka la isku daro sidaad ogtahay ridwan lacagaha ay wadanka soomaaliya u diraan ama ay ay dhahaan waan ku maalgelinay saddex jibaarkii ayay ka badan tahay qurbo joogta soomaalida lacagaha ay wadanka ay maaragtay runtii u diraan marka laga hadlayo lacagaha maaragtay wadanka ay ay qurbo joogta ay geliso Een, markii la yiraahdo ama abaaraha ama maarkano daadadka nagu soo rogmada ama masiibooyinkan hadda maarkano qaraxyadan een, kuwan argixisada ah ay keenaan maxaa wadankeena ka dhacaa dadka ugu horeeya runtii usoo gurmada qurba joogta soomaaliyeed weeyaan marka dhinaca kale la fiiriyo waxa weeyaan eh, qurba joogta soomaaliyeed dad badan ayaa wadankii ku noqday ganacsi ganacsi badan ka sameeyey maalgashi ka sameeyey muxuu ahaa een, dadka hadda halkan joogay oo shirka oo dadkaas kamid ah waxaa kamid ah hadda een een muxuu ahaa shirkadan som maaragtay een printer kamid ah oo runtii een een maaragtay een madbacad maarkan oo daabacad geysay wadankii oo intaas oo maarkan dada een shaqo u abuurtay baahidii maarkan oo dhinaca daabacada wadankii ka haqabtirtay waxaa kamid ah maarkan oo een dadka shir kasoo qayb galay oo tusaale ahaan kugu soo qaadanayo een deeqa africa ayaa kamid ah oo maarkan oo weliba soo maarkan oo een een een runtii een keenay qaab maarkano ganacsi oo cusub maarkano in dadkii maarkano ay maarkano waxyaabaha ay u baahan yihiin guryahooda loogu geyn karo Mm.
waxaa kamid ah een, hadeertan waxyaabihii hadda aan aan ku aragnay dadka qurba joogta ah ee wadanka ganacsiga ka sameeyey runtii oo fikradaha la abuura iyo cunus ah sameeyey nin maarkano soomaaliyeed oo isagana norway kasoo noqday oo hadda ka abuuray maarkano shini shinnidiina maarkano runtii laga laga dhigo waxyaabaha maarkan la dhaqdo oo maarkano malabka kasoo saaraya malab saafi oo runtii muxuu ahaa dabiiciya marka marka la fiiriyo hadda hay-addan hormuud oo dee shirka qayb weyn ka ahayd oo aada maarkano dadkii sponsorska kamid ahaa oo de iyaguna wadanka markaad fiiriso dee horumarka ugu weyn la taaban karo uguna muxuu ahaa yani shirkada shaqaalaysiisa shaqaalaha ugu badan ee wadanka marka lala fiiriyo marka runtii yani ama shaqa abuur ahaato ama baahida ka jirta wadankaoo laga laga tarjumaya ama la daboolaya ha ka ahaato runtii qorbajoogtu ama dhinaca siyaasadda ahaato door lixaad le ayay kaga jiraan ka qabashada wadanka waa yahay arrimaha dib u heshiisiintaad ka dhawaajisay maxaa laga hadlay marka laga hadlaya dib u heshiisiinta aad taabatay qurbajoogtu se kaalin intee leegay mararka qaarkood ka qaataan haddii laga hadlayo dib u heshiisiin iyo haddii laga hadlayo colaadaha laftooda
runtii waxa weeyaan arrimaha horta shirka looga hadlay dhowr waxyaabood ayaa ayay ahayd dhinaca dib u heshiisiinta marka laga hadlaayo dhinaca waxa weeyaan waa dhinaca dhalinyarada oo maaragtay sideeba maarkan dhalinyarada soomaaliyada loo maarkin oo runtii wacyigelin karaa sideeba maaragtay waxyaabahan maarkano hadalladan hadda maarkano wadanka ka jira ee qurbajoog iyo qorax joog ama qaran joog waxyaabaha sideeba maarkano looga wada hadli karaa isfahan looga abuuri karaa sababta waxa weeyaan xaqiiqada waxa weeyaan dadka qurbajoogta iyo dadka wadanka jooga intaba waa dad soomaaliyeed weeyaan dad wada dhashay oo walaalo weeyaan in magacyo loo kala bibixiyo iyo in maarkano lakala qayqaybiyana wax mudan maaha marka in maaragtay abuurmo maarkano horta wada hadal taasaa horta isfahamka uu ka abuuranaya uu ka uu ka dhalan karaa marka waxaanu bilownay anaga horta inaan inaan inaan in wada halkaas inaan bilowno dhinaca kale iyada laftigeeda dadka waaweyn xataa ahaato ama dhinacan kale ee hadda hay-addan maaragtay a t m oo la yihahdo anti travelis movements ayaa ayaa ahaa muxuu aha dhalinyarada kasoo qayb gashay kamid ahaa oo runta iyaga u ah maaragno horjooge maaragno dhinaca maaragtay markii loo dhinaca wacyigelinta sideebaa dadkeenna waxyaabahan maaragtay dadka kala qoqobaya ee kala qayqaybinaya looga soo daawoobi karaa oo loo abuuraa maaragtay qaab dadku ay u wada shaqayn karaan isku fahmi karaan in maaragtay la fiiriyo xaqiiqada maaragtay dadku waa laka waa lakala fikir duwanaan karaa wax dhibaato ay leedahayna ma lahan laakiin in maaragno iyadoo la isdhexgelinayo la is ixtiraamayo lana kala fikir duwanaan karo dantii guud maarkin oo laga wada shaqayn karo waxyaabahaas ayaa waxyaabaha aadka diiradda shirka u saaray ka mid ah waayahay arrimaha ku saabsan dadka qurbajoogta iyo dee kaalinta ay dalka ka geystaan ama kuwa gudaha ku nool iyo laftirkooda ahmiyadda ay leedahay inay fursado helaan laftirkooda ka mid a waxyaabaha ugu badanee inta badan doodaha ka dhasha marka ma aaminsan tahay in mararka qaarkood dadka gudaha ku nool ee aan dalka ka bixinin mararka qaarkood fursado shaqo iyo haddii ay noqoto xataa mas-uuliyaddii iyo hogaamintii dalka in lagu ciriiriyo oo mararka qaarkood dib loo riixo anigu runtii maaragtay waxaan u arkaa runtii fursad la-aanta wadanka ka jirta waxay la xiriirtaa soddonkii sano maaragtin oo dhibaatooyinkii wadanka ka dhacay oo maarkan oo yani qarinimadii burburtay iskuulaadkii iyo waxbarashadii oo burburay waxyaabihii xeersadaha dadka maarkan korkooda kor usoo qaadahayay oo burburay runtii taasaa waxaan u arkaa inay keentay fursad la-aanta wadanka ka jirto waxaa loo baahan yahay haddertan waxa weye inaan inaan kordhino weeyaan sidee baan dadkeena maarkano soomaaliyada ee waddan gudihiisa ku jira fursadahooda loo kordhiyaa sidee baa maarkano haddertan waxyaaba badan oo waxbarashooyin badan ayaa haddertan aasaasmay runtii iyagana sidee baa maaragtay loo taageeraa tayadooda loo kordhiyaa sidee baa maaragtay runtii xirfadaha waxyaabaha xirfadaha oo ama haday tahay korontada ha ahaato ama hadday tahay maaragtay faryaama ha ahaato ama hadday tahay maamul ha ahaado sidee baa trainar noocaas oo kale tababaro noocaas oo kale dadkii loogu kor loogu samayn karaa marka in muhiimadda in la saaro sidee baa maaragtay loo kordhin karaa fursadaha ka jira wadanka gudihiisa oo dhalinyarada soomaaliyeed ee wadanka gudaha ku jirta aanay u dareeminin in ay maaragtay runtii marka ma waxaa ula jeedaa in dadka qurbajoogtu ay qeyb ka qaadan karaan in fursado shaqo ay abuuri karaan oo dadka gudaha ku noolna ay ka faa'iidaysan karaan absolutely waxa weeyaan runtii wayna wayna jirtaaba hadda wayba jirtaaba oo dadka qurbajoogta saan kuu sheegay fursadaha shaqo iyo iyo xirfadeed intaba hadeertaan dadka abuuray ayay kamid yihiin oo wadanka maarkano intaasoo maarkano qurbajooga kusoo noqotay oo maalgashi wadanka ku samaysatay runtii oo shaqooyin abuuray ay ka jiraan laakiin in iyada laftigeena taasna dardar lasii geliyo oo maarkano dhinaca la fiiriyo baahida ugu badan xaggee bay ka jirtaa markii maaragta daraasada noocaasa la sameeyo ayaa la ogaanaya maxay horta dhalinyarada baahidooda maxay tahay xaggee baa maaragta u baahan inta badan in maaragta xirfadahooda iyo waxyaabaha shaqooyinka meelaha shaqooyinka ay u baahan yihiin inay- inay qabsadaan dad badan waxaa laga yaabaa inay iskuulle kasoo baxaan ama jaamacado kasoo baxaan laakiin aan shaqo heli jirinin iyadoo ay maaragta waxaa laga yaabaa inay khibradii ama maaragta shaqadii ay maaragta ay ay- maamuleed ay ay ku yar tahay sidee baa taas loo kordhin karaa sidee baa loo abuuri karaa jawi maaragta en en en en walaalnimo aysan maaragta aysan dadka u dareeminin as- qofkaana shaqa iga qaatay ama qofkaana isaga lid ugu ah inaan inaysan jirin laakiin la fiiriyo jawi walaalnimo oo maaragta iskaashi leh in la in la abuuro waayahay aad iyo aad baa umahadsan tahay jawaahir wakhtigaaga iyo inaad nagala qayb gashay barnaamijka martida aad baad umahadsan tahay ridwan waktigaaga waan aad baan u salaamaya bahda maaragta v o a-ga toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay jawaahir daahir yuusuf oo ah guddoomiyaha golaha qurba joogta soomaaliyeed inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinla nabadgeliyo
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada london halkaad kala socoteenna waa idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o e da haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington
haseyga dardaana ayaan ku hollinayaay ogow kamaaniisaysan ogow isku iili waayay ogow gulma haybsadaanay qodobadaan idinku hayo barnaamijka caweyskana waxaa ka mid a inan yahay walaal weligaa amuur hergeb kugu rido geedkaa ka weynin makuuliyi maku yidhi qof yaxay dabad iyo arooskaale ila galo ubadaan dhalle aabbaha waco meherkaaga sheeg qudbasiradu waa iska caadiyo dadka qaar jantaa weligood jire kaale iga naxoo reereeda yegleer jacayl bay hayo waan daalladeewi
waxa kale oo aan idinku hayaa caweyska ma jiraa waxaan muuqan oo isku dira lamaanayaasha waalidka iyo carruurtooda dowladaha iyo guud ahaanba khilaafyada aynu wararka ka maqalno waxay calaasirta ku sheegayaan annaga weyo dacalka haysana waxaan ku haysanaa micnaha guddoomiye markii la magacaabo guddoomiyaha magacuunaa wasiirka la wasiir tillaabaday qaadaanba waa ku lamaansana wax allaala wixii state sheegta ama maamul sheegta ama madax sheegta annaga waa ku haysanaa iyo weliba calafba adeege adaan nuurkayga nicin cutuniyo colaadiyo nafsi igu irhaamayn qaybka aaminoosan nasiibka ama ilanin anna adiga kuma nicin wase amar ilaahay ifka aynan isweynaa
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilowna dhegaystayaal maanso jacbura oo lagu cabiray ficilada magaalo joogxumada ah ee ay dadka qaar ku kacaan sida qof iska kaa weydiinaya noloshaada gaarka ah idinkoon xataa isgaranayn oo ay tahay markii isugu kin horraysay aad saragteen qof qof kale iska weydiinaya waxyaabo aanu shaqo ku lahayn waa kan maxamed haykal maxamed oo ku sugan magaalada london ee dalka britain oo maansadaasi jacburka ah inoo haya Eh, sari waa taswiirka jacbir iyadoo kale oo iska saasoo kale malaawaala oo maxaa la yidhahdaa iska saas sheegta daandaansi kolba qof wax laga sheegaya marka gabadh buu ka bilaabo gabadha ma wuxuu ka rabay bal weyn gadaal bayn ma- si weyn bal si kale u eegi doonaaye muxuu yidhi marka gabadhu siida umaaga wuxuu yidhi naayaa walaal inkastoo dee ereyga ayaa loo qaadan baan leenahay inaynu dhawaaq qaldane waa un iska maansan yare jacbirka ayaa walaal waxaanaad wadaamo wanaagsaneynee waalidkaa haddii waalidkaa wakti hore dhinto wedku ilka dhigay wadaadkaagi mee miyaan oday ku qabin ubad kaa dhaldhalin inamiyo hablaba mise waa horuu ku dalaaqayo waxaa tahay carmale singal maadar oo aqal dahyiweyn keligeed ku nool midda kale walaal habeen iyo dharaan waad xiiqantoo maba seexatide shinni xoonsan iyo mugurdaad ahayd ayaantii dhoweyd arooskaa tagtee aadka u shidnaa markii laga rawaxay cashadii bislayd kalluunkii dubnaa hilibkii sollaa maraqii badnaa ee gacalka iyo loo dhigay martida yaa kula cuno xeedhihii idlaa ibir ibir ka dhig ma tiri war xageed nagala qaaday la- jawaabba muu sugine haa dabeedna wuxuu halkaasuu odag yaraa wesi gudba wuxuu eeyaa duqow oday haw yaree afka taagaya galab iyo aroor waad mirqaansantoo waad mirqaansantay afadaada iyo ubadkaagi maye mise waan gafee awalkaaga hore oori maad lahayn aqal kula gasho dib jir baad ahay dar ilaahu nool mise markaaga hore waxaad idin ilaahay dartiisa noo dib jir iska oo weri iyo ubadkuna lahayn odaygii waa xanaaqay oo ninkii waa kusoo jeestay markaa dabeedna dembi baad gasho kiiskaaga waa dacasi dilaa odaygii baa dee maaragtay hanjabay odaygii baa Adeer nine one waa one u runtay.
wacay dee hawkaa wuu soo soo soo giirtay dabeedna wuxuu adeer waan gafeeyey adeer waa runtaa afadaada iyo ubadkaaga iyo awtaadaada iyo arrinkaaga guud anigaa af dheer kula soo ordoo ku inaabsadee tooreyda iyo usha iga yaree muslim baan ahay adeer haydili iminkana hablaha suuqa yaacaya xaafadaha ka yime aan shaaqsadoo hadba tii dhegroona aan shukaansadee markaba markuu hablaha haddana daandaansanayay iminkana hablaha hadba tii dhegroona aan shukaansadee inan yahay walaal weligaa amuur hergeb kugu ridoo geedkaa ka weynin makuuliyi markuu yidhi qof yaxay dadab iyo aroos kaale ila galo ubadaan dhalle aabbaha waco meherkaaga sheeg markaa inay tahay, "Ah, waar orod naga tag bay tiri. Mugdi suru, waar qof naga aanay tagaa.
garanayn qof aanay Yaa, garanayn oo intaa unuga bilaabo weli yidhi Intaa meherkaaga unuga sheeg bilaabo.
ha Ha, waar naga tag bay tiri. Wuxuu yidhi, "Waa xaggeen tagaa meel baas tagaa meel baastu waa minankaan degee kaale ila ciyaar jinku duubsaya qudbasiradu waa iska caadiyo dadka qaar jantaa weligood jire kaale iga naxoo reereera yegleer jacayl bay hayo waan daalanayay ugogoyahay gablada
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington marar badan baynu maqalnaa lamaana isqaba saaxiibo isku dhow ama waalid iyo ubadkiisa oo khilaaf soo kala dhex galay balse aaminsan inaanay iyagu waxba isku hayna ay jiraan dad kale oo isku dira oo u kala sheekeeya sidoo kale waxaynu inta badan maqalnaa oo soo noqnoqdaa khilaaf soo kala dhex galay maamul goboleedyada iyo dowladda soomaaliya oo wax muuqdo oo isku hayaana aan la sheegin haddaba cabdirasaaq tooreeye oo ah muwaadin soomaaliyeed oo dareenkiisa ku cabira qaab majaajilo ah aan soo dhoweeya cabdirasaaq oo noqday guddoomiyaha dadka laga nasan waayey cabdirasaaq dee waxaad tidhi waxaan noqonay dadka intaa hoosta kaga lamaan wax kasta oo is hayaa kusoo dhowo barnaamijka magacayga oo dhammaystiran walaala waxaa weeyaan cabdirasaaq muuse tooreeye afhayeenkii hore oo ururka xumutalayaasha soomaaliyeed haddana ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka la magac baxay saraland state ama everland state qofba si u yaqaano weeye Eh, markaan anagu urur baan ahayn ururka waxmatalayaasha soomaaliyeed baa la oran jiray ururadii hore oo dalka haysay baan ku haysanay Eh, maamulkii ay qabtaanba waa la maamulaynay adigu hadda markii carradii isteed isugu baxday isteedyadii baan wax ka qaadanay waxaan aragnay marka meeshii eber ahaan kusoo dhacnay oo wixii la kala qaybsaday eber baan ka helnay iyadii baan isteedka ku magacaabanay annagu qolad kasta oo dhul haysataan ku haysanaa hadda kuwa maamulada gobolada iyo degmooyinka soomaaliya ka jira waxa ay leeyihiin waa shaqayn weynay canaasiir baan ka shaqayn weynay waxay canaasiirta ku sheegayaan annaga weeyo dacalka haysana waxaan ku haysanaa micnaha guddoomiye markii la magacaabo la guddoomiyaa magacawnaa madaxweyne markii la magacaabo la madaxweynaan magalinaa waa ku haysanaayo qolo walba waa ku jirnaa marka idinku marka state kastaaba uu ku dhawaaqo madaxweyne idina la madaxweyne aad samaysaan ahey waatay wasiirada ma u samaysaan la wasiir ha ha mid kasta guddoomiyaa la guddoomiye wasiirka la wasiir tillaaladay qaadaanba waa ku lamaansana waa tahay marka ma hal isteedun baad ku dhegantihiin mise steedyadoo dhan baad ku jirtaan wax allaala wixii state sheegta ama maamul sheegta ama madax sheegta annaga waa ku haysanaa
waa tahay maxaa kale dastuurkiina ka mid a dastuurkeeda waxaa ka mid ah qofku inuu wuxuu doono sheegan karo hada sida eh, markii horeba eh, qodobadii hore aan ku sheegnay waa tahay qofku awooduu doonu sheeganayaa xilkuu doonuu qaadanaya marka anagu hadda anoo jaaniskaa ka faa'idaysanayaa eh, walaale ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa raalli inay naga ahaadaan
oo hagaag sheekadaasi cabdirasaaq tooreeye waxay soo xasuusisay heesta uu qaado xasan aadan samatar haddii la isku dayn labadayada talama laalanteena dad lurkayga jecel baa intaa hoosta kaga lamaan haddii la isu dayn labadayada taloma laalatee
duurkayga jecel baan intaa hoosta kaga lamaanay
waa hagaag dhegaystayaal cawaysin wanaagsan baanu idin leenahay meel kastoo aad joogtaan haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waana qaybtii labaad ee waraysigii abwaan xasan dhuxulaab saalax oo qaybtii koowaad aad toddobaadkii hore maqasheen xasan soo dhow baan ku leeyahay mar kale waan ku soo dhowahay v o e-da aadna waan iniga mahadcelinayaa ku bilowno hees ka mid a heesahaaga ee sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka soo baxay oo ka mid a heesihii ugu dambeeyey ee aad samaysay oo uu qaado fanaanka axmed aarshe waa heesta dhoof iyo jacayl dhoofiyo jacaylkii lagu galay dhaqaaliyey danta loogu dhunto oo adiga ay kala dhimay
heestaasi siday ku timid xasanow codta saaraay laxanka waxaa sameeyey maxamed siciid biishe codka waxaa heesta qaadaya fanaanka daada yarle axmed caarshe labadooda waan salaamayaa muusigana axmed ul ibraahim maxamuud baa tumay dhoof iyo jacayl heestaasi qisa ahaan way ka duwan tahay dad kala maqan Haye.
waxay ka hadlaysaa nin odayo cabanayay ka hadlaysaa oo isagoo maxay ahaydey dalka jooga xiriir la sameeyey gabadh gayaankiisa ah balse waqtigii duruufuhu ay suuragal ka dhigi waayeen inay noloshooda anba qaadaan qoladii nin qurba joogaya qurbaha joogay markaaba iska guursadaa sida caadada ah markaa ninkii cabanayo jacaylkii laftigiisa ka cabanayo iyadii la ka cabanayo odaygii ka cabanayo heestu ka hadlaysaay waxay leedahay dhoof iyo jacaylkii lagu galay dhaqaale danta loogu dhunto waxa dee in jacaylkan baa dhoof iyo een, dhaqaaluun lagu galay sheegaysaa marka wiil iyo gabadh isjeclaayo muddo isku samrayay unbuu kasoo duldegay nin dhoof ka yimid oo odayay sidaan u fahmay aada iyo aad markaasuu inantii Markaasuu- guursaday markaasuu inantii guursaday ninkiibaa intii deetana soo hadhoo calaacalaya ninkiibaa wuxuu leeyahay markaa dhoof iyo jacaylkii lagu galay dhaqaalee danta loogu dhuuntoow adigaa i kala dhimay iyadana duqdhali kara ooridiisa uga dhigay markaas haddana wuxuu leeyahay nafta taanu dhiibaay kol hadduu dhammaad yahay jacaylkii dhisnaan jiray adna ay dhabkaa tahay dhaxdintiisa waayeel kugu dhowrta weysada maxay dhaqasha kugu tari dhoofiyo jacaylkii lagu galay dhaqaaliyey danta loogu dhunto oo adiga ay kala dhimay iyadana duqdhali kara horidiisa uga dhigay dhoofiyo jacaylkii lagu galay dhaqaaliyey danta loogu dhunto oo adiga ay kala dhimay iyadana duqdhali kara horidiisa uga dhigay nafta taanu dhibay nafta ataanu dhibay kul hadduu dhammaad yahay jacaylkii dhisnaan jiray adna ii dhabka tahay dhexdintiisa waayeel kugu dhowrta waysada maxay maxay maxay dhaqasho kuu tari dhaqasho kuu tari
waa tahay inta aynu heestaasi kaga nimaadno ka rog oo haddana saar baa la odhan jiray xasanow ee toddobaadkan iyo kii horeba ilaa hadda waxaynu maqlaynay heesahaagii ugu dambeeyey ee sanadkan soo baxay bal aynu dhegaystayaasha xusuusino heesahaagii ugu horreeyey ee aad samaysay ma xasuusataa heestii kuugu horreysay salaamkii ugu horreeyen siibaanta sameeya waxay ahayd waktigii labadii kun iyo lixdii oo aan odhan karo waa waktigii aan fanka soo galay waktigaana waxaan ku noolaa dalka south africa imika heestaasi waa hees kamid a heesaha caanka ah ee uu mursal qaado oo markaan hargeysa imiday aan u dhiiday laxankeedana uu leeyahay nin la yidhaha cabdiqaadir silsilo wakti la yidhaha waa taha Een, waqtiyaha heesihii aan ku sameeyey dalka south africa aan inta badan muddada badan hayay Waa- Een, waa hees ka hadlaysa laba qof oo xidhiir ka dhexayn jiray oo xidhiirkii ka dhexeeyey uu xagaldaacay ama lumay ama meeshii ka baxay marka inkastoo wanaag iyo wehel kaa sugaayay inkastoo waqtiga qaar kugu weehan jiray markaad wadajirkeeni weeraradeeda dirdaysaan wehey kaa calool go-ay waayihii iluri jiray haddii weyda kaa dhigay markuu wanaag ku ekaa wataad iga weecatee cashaqa warkiisa iyo werigiisa ilaa arag dhaaxaan warwaraya inkastoo wanaagiyo wixilkaa sugayo inkastoo waqtiga qaar uu yahan jiray markaad wada jirkeeni wiiqbayagardhaysaan wixii wixii ka caloo go'ay markaad wada jirkeeni wiiqbayagardhaysaan wixii wixii ka caloo go'ay aduwiida kaa dhigay markuu wanaag ku ekaa watadiga weatee waayihii luri jiray haduwiida kaa dhigay markuu wanaag ku ekaa watadiga weatee cashaqa warkiisiyo welidiisa ilaaraag daxaan walwalaayay cashaqa warkiisiyo welidiisa ilaaraag daxaan walwalaayay
waa tahay marka een heestaasi waxaad sheegtay inay tahay heestii kuugu horreysay labadii kun iyo lixdiina aada hal abuurtay ma qiso adiga kugu saabsan bay ahayd mise qiso qof kale een aada la wadaagaysay oo aada suugaamaysay bay ahayd waxay ahayd un waayaha noloshayda kolley tolo kamay maqnayn marka mar haddiiba ay ahayd heestii kuugu horreysay kolley kulayl adiga ku taabtay unbaa heesta kaa keenay soo sidaa ma odhan karno aada iyo aad maxaa ku xigay waxaa ku xigay heeso kale oo aan inta badan aniga igu turjumayn oon gas ahaan ay khuseyin waa taha waxaa ku xigtay hees kaloo isla marka lagu qaado nafku jecel laydhaa nafku jecel miyaa nacab loo noqdaa niyadiiyo qalbiga naxdi laga gasaa nafku jecel miyaa miyaa nacab loo noqdaa niyadiya qalbiga naxli laga gashaa waan ku naawiyo kunaa naadiye kunaadiye ila nolol wadaag wadaag nafta igu labee
waa tay marka labadii kun iyo saddexdii baan dalka laydhaa South Africa tegey ilaa labadii kun iyo sagaalkii baan maxaa yidhaha ku noolaa labadii kun iyo tobankiina Nairobi baan ku noolaa afkii ama dhammaadkii dambe labadii kun iyo tobankii baan waxaan imiday Hargeysa heesaha igu ugu badnaa Hargeysa markaan imiday Hargeysa waa halka fankaygu een, ka hana qaaday waad gartay hees kale waynu ku nasanna haddaad inoo soo qabato xasan mid kamid a haddaan soo qabto waxaan soo qaban lahaa een, cawaaladan een, heeso fara badan baan u dhiibay hees laydhaa dhaaxaan waxay ka hadlaysaa waxaa la arki jiray een, nairobi markaan joogay baan heestaa u dhiibay hees waxay ka hadlaysaa ninkii uu guursaday uu gabadhii la hadlayo uu leeyahay maxaa helay safkarashadayni nasiibkaa dhiyo ayaheenii gabay hayeeshee adduunyada ururiyo dhib haysgelin igu baad u tahay weli ayaankaagu kuma maqan maydka aamin oo samir nasiibkaama iilan ana adiga kuma nicin waase amar ilaaxiskeenin tuina waata een, heestaasi dabcan dareen bay huwan tahay sida erayadeeda aan ka dhadhamin karo waa een, wiil iyo gabadh isjeclaa oo heshiisku ahaa inay nolosha wadaagaan haddii ay u suurto gasho hase ahaatee ee calafkii wiilkii u soo baxay oo uu gabadh kala guursaday gabadhiina markaa uu dardaaran uga tegayuu leeyahay ee, nacayb igamay ahayn arrintan iyo dee qadar baa dhacay aadna maaragtay calafkaaga meel kale allaha kaaga Aad iyo safray aad.
soo maha ha ha ha waa sidaan eh, sare.
calafba adeege adaan nuurkayga nicin utuniyo colaadiyo nafsi igu ihaamayn qaybka aamino siibaaba iilani anna adiga kuma nicin wase amar ilaahay ifka aynan isweynaa calaf baa adeege adaan murkayga nicin cawtuniyo colaadiyo nafsi igu ilhaamayn qaybka aamino siiqaama iilani anna adiga kuma nicin wase amar ilaahay ifka aynan isweynaa
heestaasi ayaannu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaanba barnaamijkeennii cawayska washington waa inooyo toddobaadka dambe inta ka horraysana sidaa iyo ammaano allah
ifkaa laba iswaayayo itaadu gabo kala odayba badan haysab garaashadeeni nasiibka ideeyo ayaheni ayaheni gawe haysab garaashadeeni nasiibka ideeyo ayaheni ayaheni gawe ha yeeshee adduunyada urugyo dhiba isbadin ugu baad u tahay weli ayaankaagu ku maqan qaybka aaminuusan siiqaama iilani anna adiga kuma nicin wase amar heestaas waxay ugu dambeysay dhegeystayaal barnaamijka caweyska washington oo ay soo diyaarisay zahra ciidan nur Haad- haatanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa goordhoweyd soo dhammaatay ciyaar ka tirsanayd koobka qaramada afrika ee xalay ka furmay magaalada qaahira ee caasimada dalka masar xulka uganda ayaana laba gool iyo ibar uga badiyey xulka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ciyaaraha kale caawa ay dhici doonaan nigeria waxay la ciyaari doontaa burundi halka geni iyo madagaskar ay fooda isdari doonaan xalana masar oo lagu furay waxa ay hal gool iyo ibar uga badisay zimbabwe haatana dhegeystayaal waxaanu idaacaddeennan ku xiri doonaa hees ay ku wada luuqeeyaan fanaaniinta cabdijabaar alkhaliiji iyo cabdijabaari waana heesta marwo
adiguna marwoy waxaad maaqantahay mooyiye moogi adiguna marwoy waxaad maaqantahay waa mooyidaa
heesta marwo oo ay ku wada luuqeeyaan fanaaniinta cabdijanan iyo cabdijabaar khaliiji ayaan idinkaga tegaynaa dhegeystayaal idaacadeennan waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinac soo saaristan waxaa caawa inoo joogay bashiir abikar tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
muskareerka iyo misha degaankaan ku dulmeerayaa wax kastoo macaan iyo malaabshinaad ila mida tahay adiguna macaan waxaad maagan tahay waa mooyidaa adiguna macan waxaad magan tahay waa mooydaa